gurwata dum waxa kudhisay male masaakiina ahaa agomaaley ah waxna caawi maar weelgayn bac ma qaadan macaawinaad ma helan meehanaan joognaa masaakiin meel fadhaano kaamxilaana dhibaa iska qabaa baca ma haysan guryaasha waa nagu qubaan meesha deganahay kaam ariir cur iyo rafaadan u dhimina musquul ma leh wadaadna baceyl maba haysanoba wax hadda ka hor noo qodana maba arkinba waxaynu booqasho ku tagnay kaamka barakacyaasha hiilaac ee magaalada kismaayo waxaa ku nool qoysas danyar oo ay tiradoodu gaarayso ku dhowaad boqol qoys kuwaasoo ay kasoo barakaceen deegaanada ku dhow degmada kismaayo dadkan barakacyaasha ahi ee ku nool kaamka hiilaac guryaha ay ku nool yihiin waa kuwa ka samaysan dhis maryo iyo bacyo ay isku geeyeen si ay uga badaan qoraxda iyo qabowga ka jira magaalada barakacyaashan waxa ay u baahan yihiin in laga caawiyo musqulo iyo adeegyada aas-aasi u ah nolosha haddaba qaar ka mid a barakacyaasha ku nool kaamka hilaac oo aan ku booqannay guryaha ay ka degan yihiin kaamka ayaa waxay iga warbixiyeen baahayaha ka jira kaamkaan degana waa hilaac alxamdulilahi rabbilcaalamiin baahadeeda biniaadanku way iska badan tahay baahidiisa hal iyo laba ma aha u badana xilli roobeedha lagu jiraa bacyaha ayaa noogu muhiimsan hadda xagga biyaha de ceel maba haysanoba annaga hilaac ahaan markaana wadaadna baceel maba haysanoba wax hadda ka hor noo qodana maba arkinba waxna laga wareystana ma jiraan wax noodal noosabda xagga hay-adaha gargaarka waxaan ka bacodsanaynaa hadda oon uga baahannahay wax allaala wixii ilaahay deeq oo noo soo bixiyo inay noo keenaan oy noo qoraan xagga biyahana ay naga caawiyaan xagga bacyahana ay naga caawiyaan ilaahay baa wax caawin kara ibni aadan wax ma caawin karaya intaas way baahadeen kaam hilaac deganaa masaakina agoomaaley ahaa meel laga shaqaystaay maay mar waa helaa mar waa waayaa saakiin meel taagna ahaa ceelka iyo bac iyo raashinaan rabnaa masaakinan ahaa nasoo caawiya nasoo gaara aasaan iga codseenaa gurwata dum waxa kudhisaay male masaakiina ahaa agoomaaley ah waxna caawi maar weelgayn bac ma qaadan macaawinaad ma helan meehanaan joognaa masaakiin meel fadhana an kaam hilaacan degana kaam hilaac walaahi kaamamkan bucooyin la-aanaan nahay wax walbo wax badan adii hadda oon xarada loogu baahanyaa jirto oon baahdeedan aan qabno musqul ma qabno musqulla-aan waa kuwansaan waaye saaad arkayso musqul la-aan ilaa koronay bac la-aan saasa dhibkaasa yar aa jiro anigu sanadkan hadda oo cusuba ma arkin wax noo imaado oon oo baahdan waxaa noolo fiiriyo ma arkin waxaa farino u diraayo jubbaland inaan naga warqabaadaan xarada intaan ku noolaan qoysi walbo inaan bacay noo keenaan musqulaha inoo dhisaan hadda musqushaan waxaa wasaqa ka baxo xaranta gudaha ay naga gelayaan marka wasaqdiina roobkii waxaas oo guriga noogu soo galo xaarkii badiil intaa qaadna god ku shubeynaa bacdaas iyo musqulahaas oo u baahana ugu dambeyn buney xaaji yuusuf waa guddoomiye ku-xigeenka kaamka hilaac waxay idaacaddu waamuga warbixinaysaa waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo kaam xilaa bacdaraa nagu haysaa guryaasha waa inaga qubaan gaajo rafaad silaac isa xariir meel aan ku shaqaysanaynana male kaam xilaana dhibaa iska qabaa baca ma haysan guryaasha waa nagu qubaan meesha deganahay kaam ariir cur iyo rafaadaan u dhimina musquul ma leh kaam xilaa intaas waaye haa waa jecelna aad iyo aadaan u rabnaa inaa kaamka nalala guuriyo oo meel nafaas ay nalala dejiyo waan rabnaa ariiriyaan qabnaa musqushii anaga waa isdulsaaranahay musqushii waxa uma tahe lama fuusta waay biyihii wasaq meel ku daadanaysa male rafaad isilaa isa xariir buushka dhexdiisa dhinaa buushkaada aad degintahay musqulku sii qodaysa musqusha buushka degintaa iskiiga banaanaysaa kaamkan baahida ugu daran hadda bacayo bac iyo raashina ugu daran baahida hadda ugu dambeysa hataa ma qabno lamaanahan dadka saa iskugu dawnagan hayna ma qabno waxa loo laf looska qaadan hayna ilaaha nila og ma qabno waa rabna ina baahidaas oo nininka bihiyo walahi ina famisalka iyo nininka sideero iyo faskaaragayni meesha oo baahida una dhibka qabno oo dad andirsadaan oo kaamka ariiriga qabno hadda gurwan weli asoo kasto saan jaanas jaanas ah way guryaasha kale markii aad tagto sankaadaa soo qabani gurigayka kuwa waay si kastaba haatee dadka ku nool xarooyinka barakacyaasha ayaa kuwa ay ku gadaaman yihiin duruufo nololeed oo ay u baahan yihiin in wax badan looga qabto waxayna hay-adaha iyo dowladda intaba ay ka codsadeen in gargaar deg dega loo fidiyo si markaasi looga haqabtiro baahiya ay u baahan yihiin in laga caawiyo